way bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalow waxay waxu dhaceen waxaa jira inan soo galay oo shabaab ahaa oo sargaal shabaab ka tirsan ahaa oo nimankan dixsada ah kamid ahaa oo iska soo dhiibay magaalada baardheere ee gobolka gedo muddo saddex afar bilooda ka hor kadib waxaan keenay waxa wuxuu wuxuu tegay magaalada baled xaawo oo deegaan ahaan kollay u codsaday xilligeeda ahayd in la geeyo halkaasuu ku noolaa muddo intii adiga waktiga usoo galay wixii ka dambeeyey ahaa wuxuuna xalay ku dilay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka mansugidda dowlad goboleedka jubbaland oo magaciisu u ahaa allah u naxariistay cabdinaasir cabdullaahi ibraahim oo askartii shaqeynaystay oo ciidankeeda magaalada joogtay mansugiddaheed ka mid ah waa gartay marka si u dilay ninkan muxuu ku doortay inuu isaga dilo walaalow ninkan kolley wuxuu ku waa la raaciyay asagaa yidhi waxaan rabaa inaan shaksiya ninka wuxuu ahaa nin dee markii isoo dhiibay anaku ma aanan inta badan dee nimankan xabsiyo waaweyn lagu hayana dalka ma lahan hadduu qofku si xorriyada isku soo dhiibana waxaan isku daynaa inaan ku dhiira gelino inaan xorriyad deeno iyo dhaqdhaqaaq oo dadkiisi shacabkiisa kuga dhex noolaan karo wuxuu horay marka u sheegtay in la dilaayo shabaab ay raadinayaan oo uu baqahayo wuxuu marka ku dhex noolaa xarun ku taala baled xawo ciidamada masguudda ay leeyihiin gaar ahaana taliyaha masguudda uu deganaa taliyihiina xalay wuu maqnaa marka uu shilkaas dhacahay gobolka oo isagoo xaruntiisa markaas ay baled xawo ahayd dabcan nin sargaal ah oo saraakiisha ciidanka masjidka ka mid yiri waxaan rabaa inaan xaafad halkaana gaaro waxaana codsanayaa in la igu daro askari waan baqayaayo raaca xilli habeennimana way ahayd wuxuu ku daray marka ninkii wiil askari wiilkan uu dilay oo askariga ah kadib muddo kadibna ciidanku waxay maqleen xabad mudday sugahayeen bal inay nimanka soo laabtaan markii ay waayeen oo raadiyeenna waxaa la helay ninkii meydkiisa asagana saasuu ku tegay marka isaga hadda xaggee buu tegay ninkaasi ma la yaqaan walaalo kolley dabcan dhagir qow ahaa ninkaas horey markuu isoo dhiibahayana qorshihiisa kolley dabcan askarigaas dila ma ahayn inuu falal ka badan oo ka wanfuliyo dabcan inay ahayd baa suurtagal ah ma ahana markii koobaad oo askari shabaab oo shabaab dhagarqabo shabaab oo issoo dhiibay marka noocaan oo kale nagu sameeyo tahay labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa nagala dilay oo magaalada kismaayo gudaheeda lagu dilay taliyihii ciidamada nansugidda dowlad goboleedka jubbaland sidaas oo kale xilli fiidnimo ah si xilliga uu xali dilay oo kale askarigan wuu fakaday ninkii asaga ahaa wuxuu ku noqday ayakii dibna ramadaankan hadda aan rajeynayna biidnillahi tacaala inuu beri yahay kiisa kale wuxuu isku qarxiyey dagarqabiha asaga ahaa magaalada muqdisho shacab soomaaliyeed kana dabcan kolley ayakii dhagarqabayaashu dib ugu noqday noloshiisana dabcan kolley waxay noqon doontaa haddii alla minu ku dhex noolaada dhagarqabayaashaas intii biidnillahi tacaala laga helayo ama ayaka laga soo afjarayo biidnillah